wararka ka soo baxaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah ay dil u geysteen nin soomaali ah iyo kuwo kale oo ajaanib ah dilkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay sood afrika ayaa waxaa ka dambeeyey kooxa hubaysan oo burcad ah kuwaas oo rasaas ooda kaga qaaday ganacsado soomaaliyeed iyo kuwo kale oo u dhashay waddanka itoobiya oo uu ganacsi ka dhexeeyey dilkan ka dhacay cabton xilligii uu dhacayay waxa ay ahayd xilli habeen ah halka mid kalena uu ka dhacay magaalada johannesburg oo ahaa saacadihii ina soo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika aada ugu sii badanaya dilalka burcadnimo oo lagu beegsanayo dadka soomaalida ah iyo kuwo kale ee ajaanibta ah waxaa maalinba maalinka ka dambaysa burcadda ay dhaca u geysanayaan ganacsado soomaaliyeed iyagoona qaar ay ku dilaan halka ganacsigooda